wuxuu kaloo ku salaysnaa wufuud soo socoto oo runtii beesha caalamka iyo dowladda dhexoo dalka soomaaliya oo federaalka ah iyo dowlad goboleedkaba ahoo lagu qaban doono halkan diyaargarowgiisii oo ayadana looga wada hadli doono haddii alle maxaladaha amni ee dalka soomaaliya iyo guud ahaan iyo sidii dalka dib u xoreen loogu samayn lahaa iyo sidii ay ciidamadu u wada shaqayn lahaayeen kuwa amisom iyo kuwa soomaaliyeed intaba hadday yihiin ciidanka militariga xoogga dalka soomaaliya iyo hadday yihiin ciidamada dowlad goboleedka taasoo ahaa qodobadii ka soo baxay shirkii muqdisho oo golaha qaranka uga hadleen amniga qaranka uga hadlahayeen sidii loo hawshaas dalka dib u xoreen loogu samayn lahaa ciidamadanaduna ay u haanan lahaayeen amniga dalka oo la wareegi lahaayeen marka inta badan shirku barabashadu ku salaysna saas